dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay
kulan wacandha u wanaagsan meelwalbaa joogtaan isagaa soomaalka idiin soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka xulashada waraysada xilli walba hadaanaka aad maqshaan marka laga reebo habeenaba jimcaha magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq al-shabaab telefon jadiid alshiic majmac lislaam alansaaru sunna حزب الإسلام سوفية سنترية قادرية سالحية أحمدية سيلعية يقار كون هذا أنا تريم kuwan ay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin si digayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkii bay saarayn ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa subxaankaanu maganun haddii kale waxaad lama tihiin SSDF SNM UNC SDM SSNM UNC NCSB on NCB LBS SS Bombay SB CSI سنتين SS ساسا diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dib u taliyo yaan layna odhan wadirki baaye dib u taliyo yaynan ka noqon dayro aadmigaye dib u taliyo yaan layna odhan wadagan jirine
mar kale kulan wacno wanaagsan waa arbaco khamiis ay soo gelayso taariikhda ku aasaysan tahay sideedda bisha koowaad ee janawari sannada labaatan labaatan qodobada barnaamij shacab aan kusoo qaadan doono haddii allah awoodda laga hela waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaysa khasaarihii ka dhashay qaraxii maanta ka dhacay isgoyska sayidka ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho faahfaahin ku saabsan ayana barnaamijkan goorn kugu soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamij shacab aan kusoo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa maanta magaalada caasimadda ah muqdisho waxay kulan kula yeelatay gudoomiyaha gobolka brander ahna duqa magaalada caasimadda ah ee muqdisho kulankaasi diradis inta badan waxaa lagu wada saaray arrimaha doorashooyinka iyo xarumaha ammaanka goobaha doorashooyinka ka dhici doonaan waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahin arrintaas la xiriirta waxyaabaha kale caawa barnaamij aan kusoo qaadadoon waxaa qayb ka noqon doono ciidamo loo diyaara dagaalka ka dhankaa dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxaa maanta tababar loogu soo xiray magaalada baydhabo ee gobolka bayo koonfur galbeed saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya ayaa ka qayb galay waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal taliska militariga soomaaliya oo ka hadli doona meelaha hawlgalkaasi laga samayn doono qodobada kale barnaamijkan caawan kusoo qaadan doona saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo u dhexeey dad shacab ah iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhaca deegaana hoosta degmada qasax dheere ee gobolka baaya koonfur galbeed wararka ugu dambeeyey ee xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaan idiin soo gudbin doonaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya si gaara kuwa nabadsugidda howlgallo ayay maanta ka sameyn deegaana hoosta degmada gurceel waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal ujeedka howlgalkaasi maanta ciidamada dowladda federaalk soomaaliya u sameeyeen guddiga doorashooyinka qaranka waxay maanta shaaciyeen in la qaban doono doorashada kursi ka bannaan golaha shacabka kaas oo deegaan doorashada ay tahay magaalada kismaayo caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland wakhtiga la qaban doono doorashadaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa goorrow qodobadaas wuxuu soo korraa inta barnaamij aan gugu jiro ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamij shacab ku dhegaysan doontaan heesta tawinta iyo diyaarinta barnaamijkan oo anigu xasana saaxiibkay cumar axmed raxam sacafiye barnaamijka farsameynaya waa mar kale iyo xulashada waraysada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad ii doorataan haddaan magaaladan lama keeni waayo baabuurtii waa weyneyd yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaano markaasaan baawarta ku raaxaysanayna laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jinisku ummadda ka xiran yihiin
dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
kulan wanaagsan lana saaxiibayl kusoo dhawo barnaamij waxaan ku bilaabay magaalada dhuusamreeb ee galmudug oo guddiga doorashooyinka dowladda federaalk usoo magacowday galmudug doorashadeeda ay sheegeen in ay bilaabo doonaan sooxulista xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug xulista baarlamaanka labaad ee galmudug ayaa si rasmaa u bilaaba doonta caawa sida ay shir jiri-eed ay ku dhawaaqeen guddiga farsamo iyo maamulashada galmudug guddiga waxay sidoo kale sheegeen in la xiliyey dhammaan tabashooyinka ay qabeen beelaha qaar sidoo kalena ay raaligelin ay waxay ka bixiyeen dibdhaca marka la ku yimid soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug gudoomiyaha guddiga doorashada maamulashada galmudug oo shir jira aad ku qabtay magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa ku dhawaaqayaa bal qorshaha xiga oo hadda kadib ay ku dhaqaaqi doonaan alxamdulilah rabbilcaalamiin mar kale waxaan rabnaa inaan halkan idinkugu faahfaahino shir jaraa'id oo ku saabsan marxaladihii kala gedisnaa ee lasoo mareeyey ayaamahan ku saabsan geedi socodka iyo maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug sida aad la socotaanba waxaan soo marnay waddo dheer oo leh maaragtay caqabado fara badan oo ay mar kasta ku gadaadnaa in waddadaas hore loogu socdo caqabadahaas soo socday ee faraha badnaa waxay ahaayeen mid aan la dhisi karin ilaa laga helo galmudug oo loo dhan yahay ama la wada leeyahay inta laga helayo ilaa waxay u baahneed in la xalliyo caqabadahaas alxamdulilaahi ilaahay baa mahad iska leh maanta waxaan maraynaa in aan iska soo wada xaalinnay dhammaan caqabadihii soo jireenka ahaa ee qaarkoodna ay ragaadiyeen maamul goboleedka galmudug qaarna ay dib ka yimaadeen qaarna ay yihiin kuwii sababay inay galmudug mar labaad dib loo dhiso oo ay burburto saas daraaddeed maanta oo ay tahay taariikhdu siddeeddii bishii janaayo waxaan rabnaa inaan inla wadaagno arrimaha soo socda sida aad la socotaanba caqabadihii kuwii ugu muhiimsanaa ama ugu xoogga badnaa waxaa ka mid ahayd oo annaguna aan sugaynay aynaanan doonayn inaan ka hor dhacno arrintii ku saabsaneed ahlu sunna iyo khilaafkii ka dhex jiray maaragtay dibudhisidda galmudugta labaad ilaahay baa mahad iskale arrintaas waan soo xalinay dowladda soomaaliyana waxay gelisay waqti iyo dadaal fara badan oo aan kala go' lahayn akhiiranna ku soo dhammaaday in culumudiinka ahlusunna waaljamaaca oo ayaguna ka mid ahaay saamilayda siyaasadeed ee galmudug in arrintoodii laga soo heshiiyo isjiidjiid dheer kadib la xalliyo maaragtay muwaafaqo guudna laga soo gaaro isla markaasna xildhibaanadii labaatanka ahaa ee loo qoondeeyey ahlusunna waljamaaca maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay aan soo farafaagareenay soo xaqiijinnay kadibna aan ka soo aqbalnay liiskii madaxa xukuumadda doctor sheekh shaakir oo aan leenahay waa ku mahadsan yahay ma haddaas ayadana waxaan la wadaagaynaa midda ay dowladda soomaaliya ay gelisay wakhtiga iyo farsamada ay gelisay ayadana waa uga mahad celinaynaa dibudhisidda galmudug waxaan rabnaa marka maanta mar haddii aan soo dhaafnay caqabadihii jiray oo ku gadaamnaa dibudhisidda galmudug in wixii maanta ka dambeeya aan rabnaa inaan idinla wadaagno kow inay noo bilaabanayso maanta oo siddeedda bisha janaayo labakuniylabaatanka soo xulistii xildhibaanada galmudug oo in muddo ahba la sugayey kuwaasoo ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee galmudug waxaan kaloo maanta ayaduna aan noo dhammaanaya haddii alla idmo in aan samayno ku tababarista odayaasha dhaqanka habaraacyadii ay mari lahaayeen inta ay soo xulayaan xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka galmudug intaas markaan isla gaarno kadibna waxaan gudagelaynaa haddii alla idmo xalinta khilaafaadka ama cabashooyinka ka dhasha xulistaas ayaan gudagelaynaa haddii ilaah yidhaahdo intaas kabacdina waxaan rabnaa markii xalintaas aan ka dhammaanno in aan maaragtay marino nidaamkii iyo kala shaandhayntii iyo habraaciddii in xildhibaanadu ay soo mareen broseskii saxda ahay oo ay markaas uga mid noqon lahaayeen baarlamaanka labaad ee galmudug kadibna waxaan maaragtay isku keeni doonaa oo aan maaragtay dhaarin doonaa xildhibaanada galmudug baarlamaanka labaad haddii alla idmo marka waxaan rabnaa inaan intaas inla wadaagno maanta oo shaqadeenna ugu horreysay uguna muhiimsaneed ay tahay inaan bilownay broseskii intii hore waxay ahayd geedqaadkii iyo maaragtay hortamimadii ka horreeyey inaan soo gaarno booskan oo ah inaan maanta dhab u bilaabayno qabashada iyo soo xulista xildhibaanada baarlamaanka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka cabdinaasir geelle ayuu kaasi waxaa ku dhawaaqayey in ay bilaabo doonto soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug xulashada wareysada ayaa dhegeysanaysaa reediyo caan hala socotaan xadiya magaalada caasimadda ah muqdisho maanta qarax xoogan oo dad ay ku dhinteen oo ka dhacay gaari qarax ah ayaa ka dhacay isgoyska zayidka ee magaalada caasimadda ah muqdisho kaasoo ku yaala kontarool muhiim u ah oo laga baaro gadiidka galaya madaxtooyada soomaaliya waxaana qaraxaasi maanta ka dhashay khasaare isku jira dhimshii dhaawac xilliga qaraxaas u dhacaya ayaa waxaa kontaroolkaasi ku sugnaa baabuur doonaya inay ka gudban kontaroolkaasi iyo kuwo doonaya inay galaan madaxtooyada soomaaliya oo ay wateen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee xildhibaan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale dad shacab ah oo iyaga waddadaasi adeegsanayay qaraxaasi ka dhacay isgoyska ex control qaraxaasi ka dhacay isgoyska sayidka ee laga ilaaliyo madaxtooyada soomaaliya ayaa waxaa joogtiisa inta badan laga wada maqlay qeybo badan oo ka mid ah magaalada caasimada ah muqdisho degmooyinkooda waxaa la sheegay inuu khasaare isku jiray mushir dhaawac uu geystay qaraxaasi inkastoo aysan jirin ilaa hadda cid si rasma u xaqiijin karta khasaare rasmiga ka dhashay qaraxii maanta ee ka dhacay isgoyska sayidka ee laga ilaaliyo madaxtooyada soomaaliya intaas kadib afyeenka maamulka gobolka bandir oo sir jira isku qabtay goobta qaraxaas ka dhacay waxa uu sheegay in khasaaraha ka dhashay ee qaraxaasi ay tahay saddex dhimasho iyo dhaawac dhowr ruux oo kale wuxuuna sheegay inaysan jirin haba yaraatee wax mas-uuliyiin ah oo ay wax soo gaareen ina alla wainaa ilay raajicuun runtii maanta abaaro sagaalkii iyo daqiiqado subaxnimo halkan aanu joogno ee ah jegboontiga laga ilaaliyaa jegboontigan kale ee sayidka oo udubdhaxaad u ah jegboontiga weyn ee laga ilaaliyo madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa ee lagu soo dhejiyey uu ku qarxay iyadoo halkaanna ay joogeen gawaari kaleoo fara badan xilligaasna ay ahayd marka xilli ay dadyooga kala duwan ee shaqooyinka u socda ay u sii rabaxayeen shaqooyinkooda runtii waxaa ka dhashay khasaaro dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira inta dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacana waxaan u rajaynaynaa inay caafimaad degdega helaan tirada inta dhimatay hadda lahaayo waa ilaa iyo saddex qofood inta dhaawacantayna waa ilaa iyo lix qofood dadkii dhaawacmayna waxaa loo qaaday goobihii caafimaadka goobtana hadda sidaan u joogno shaqooyin ayaa ka socota waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socdana inuu si caadi a ku soo noqdo runtii kooxaha argagixisada mar walbaba waxa ay isku dayaan inay khalkhal geliyaan shacabka inay beegsadaan shacabka waxay hadda meeshaan ku beegsanayeenna waa waxay ahayn dad shacab ah runtii waxaanu leenahay shacabka soomaaliyeedna waa u jeedaan kooxahan argagixisada inaysan u aabadayeynin ruux shacaba iyo qof kale intaba marka waxaan rajaynaynaa in shacabka ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loogu hortago kooxahan argagixisada ee bannaystay caadaystay inay shacabka dhibaataysan iyaguna dhibaato ugu sii daraan maalin walba hooyo soomaaliyeed ka oysiiyaan qof kasta oo soomaali ahna waxa aanu ku goobaabinaynaa in uu la dagaalamo kooxahan argagixisada meel walba oo jiro runtii gaariga ilaai hadda qofka lahaa lama caddaynin baaritaan ayaa socda sababaha laamaha ammaanka ay u xaqiijiyeen in wax lagu soo dejiyena waxay tahay runtii waa u jeedaan goobta uu wax ka dhacay dhulkii waxba mausan gaarin gawaarida waxyaabaha qarxa lagu soo xirxira waxaa caado ah in markii uu qarxo dhulka wax gaaro saamayntiisuna intaana uu ka sii bilaabay marka saamaynta uu reebay iyo gaariga hadda waad u jeediin ee waxa ka haray iyo sida ay wax u dhaceen laamaha ammaankan waxay xaqiijiyeen in waxyaabaha qarxa aysan ahayn gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray balse uu ahaa gaari waxyaaba qarxa lagu soo maya maya ma jirto ilaa waa idin sheegay khasaaraha inta dhimatay waa saddex qofood ee inta dhaawacna waa ilaa iyo lix qofood
afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax axmed carabiyo gaasaab oo faahfaahin ka bixinay qarax maanta ka dhaca isgoyska ee sayidka bar koontarool oo ciidamada ilaaliya madaxtooyada soomaaliya ay ku leeyihiin lagu weeraray qaraxaasi ee sida warar kala duwan ay nagu soo gareen waxaa ku dhintay lana xaqiijiyey agaasimihii maaliyadda ee wasaaradda haweenka xaqulwasaanka dowladda federaalk soomaaliya waxaana la sheegay inay sidoo kale jireen mas-uuliyin kale ka tirsan dowladda federaalk oo waxyaal ay ka soo gaarta qaraxaasi maanta lagu weeraray control laga ilaaliya madaxtooyada soomaaliya xorasha wareysada ayaa dhegeysanaysaa radio codana hawla socotaan saaxiibyaal magaalada baydhabo ee gobolka baakoonfur galbeed ayaa markaa naadiya taliyaha qeybta lixnadaad ee ciidanka xoogga dalka genaraal maxamed sheekh cabdulaahi oo la yaqaana xiirow ayaa tababar usoo xiray etoobiya ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo muddo laba bilo ah tababar uga socday dugsiga tababarada ciidamada dowladda federaalka ee dowladda ingiriis ay ku tababartay ee ku leedahay magaalada baydhabo ee gobolka baakoonfur galbeed waxaa tababarka muddada socday bixinaya saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ingiriiska ciidankan ayaa waxaa la sheegay inay ka qayb noqon doonaan howlgallada lagu xaqiijinaya amniga deegaanada gobollada koonfur galbeed oo haatan waddooyinkooda ay goomiyeen dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha qeybta lixnaad ee ciidanka xoogga dalka genaraal maxamed sheekh cabdulaahi oo ku magacdheer xirow oo caawa radiocada u warramay waxa uu sheegay in ciidankan ay geli doonaan deegaano al-shabaab ay gudoomiyeen islamarkaasna ay furi doonaan wadoonka dadka shacabka dhibaatada ay ku qabaan
waxaa tababarkan wuxuu socday muddo laba bilood ah waxaana qaadanay cutubyo ka tirsan ciidanka hawga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta lixdanaad ujeedadiisana waxay ahayd in kor loo qaado aqoonta askariga iyo garaadkana laga dhiso xirfada dagaalna laga hormariyo ujeedadona ay tahay ujeedadana ay tahay in uu ka guuleysto cadow kasta gudaha iyo dibaddaba mxuu ahaa dalkeena mxuu ahaa cadow ku ah islamarkaas sida adigaba aada arkaysay waxay qaateen tababar adag waxaa ka muuqatay kalsooni nafsiyan in uu cadowgiisa iska dhicin karo askariga markuu askariga haysto tababar ku filan ee niyad uu leeyahay maskaxdiisana ay isan tahay wuxuu gaari karaa horumar dhinaca difaaca iyo wax u qabadka dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa intaba ujeedada u weyn intaas ahay waan gartay guulatay muxuu ahaa tababarkaasi guula oo success kusoo dhamaaday waan gartay bal tani waxaad noo sheegtaa cadadka ay la egyihiin cutubyada ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya qaybta lixdanaad bal tirada maanta tababarka loo soo xiray waa imisa tirada maanta loo soo xiray waxay ahayd tababarka uu qaadanayay baydhabo boqol iyo labaatan askari waan gartay waayahay maadaama haatan tababarka uu soo dhammaaday marka shaqada hortaala maxay tahay ciidamadan cusub ama saraakiishan cusub oo markaa tababarka soo qaatay ku dhawaad muddo laba bilood ah shaqada hortaalla waxa weye waa in ay difaacaan dalkooda dadkooda diintooda islamarkaasna ay ka hortagaan falalka argagixiso ee ka dhici kara aagaga ama aagaga mas-uuliyadda qaybta lixdanaad iyo guud ahaanba dalka ama meel meel kastoo loogu baahdo waa nin u diyaarsan askariga meel walba oo dalkiisa iyo dadkiisa kamid a inuu ka howlgalo laakiin hadda waxay diyaar u yihiin inay ka qayb galaan aagaga ay tahay mas-uuliyaddeedu ay leedahay marka diyaar waxay diyaar u yihiin meel kasta goob kasta oo muxuu ahaa loogu talagalay ama fal dambiyeed ka dhaco waan gartay bal howlgallada ciidamada xoogga dalka qaybta lixdanaad ee koonfur galbeed ku sugan ayaad sheegteen inay qayb ka noqon doonaan miyaa la geen doonaa furimaha dagaalka askariga markuu askari yahay baa la geeyaa meel ka khidmadnimo leh oo dalkiisa gudihiisa ah meel kastoo loogu baahdo ayuu ugu hawlaya insha allah waan gartay saraakiisha ingiriiska tababar kusoo xiray cutubada ka tirsan ciidamada xooga dalka magaalada baydhabo bilooyinkii ugu dambeeyay halkaas ay ka socday bal ka waran maxay ka sheegeen saraakiishan cusub inay u diyaarsan yihiin inay howlgallo badan ay ka qayb qaataan waxay noo sheegeen inay ku kalsoon yihiin tababarkii ay bixiyeen in si fiican ay u qaateen ciidanka xooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta dhexdana ayna sii wadi doonaan hawshooda tababarida qaybta ilaa laga gaaro hadal waan gartay mas-uuliyiinta een ku sugnayd een soo xiritaanka een cutubyada ka tirsan ciidamada xoogga dalka een lagu soo xiray magaalada een Baydhabo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya bal ka waran mudahadaladii ay jeediyeen iyo sida ay markaas ee u dhiirgeliyeen saraakiisha cusub maxay ay dareemayeen nin kasta oo hameynta ka qaybgalay oo ku faraxsanaa wararka fiican ee la siiyey ciidanka iyo horumarka ay ka gaareen dhinaca la dagaalanka cadowgooda iyo kalsoonida ka muuqatay nin kasta aada ugu fadsanaa waxayna ku guubaadinayaan ciidanka inay gutaan waajibkooda maadaama la siiyey tababar filan iyo kalsooni self confidence waxa af luqada qalaad lagu yidhaahdo ka nin kasta oo mas-uulka yimid aada buu ugu faraxsanaa hawsha iyo tababarka ay soo bandhigeen muddada tababarku uu xirmay waan gartay een waxaa tahay taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka ee koonfur galbeed soomaaliya ku sugan een cutubyadan maanta loo soo xiray ayaad hogaaminaysaa bal awood intee leeg ayaad u leedihiin inaad samaysaan howlgallo isdaba joog ah islamarkaana aad ku xaqiijinaysaan amniga deegaanada koonfur galbeed ee al-shabaabka ka sugan yihiin horta annaga waxaan qaybsanahay ciidanka xogga dalka soomaaliyeed meel kasta uu joogo waxaana ku shaqaynaa amaawirta madaxda qaranka gaar ahaan agaashaandhiga annagoo markaa ka duulayna amaawirta iyo hadafka guud ee ciidamada xogga dalka soomaaliyeed loo dhisay waxaan aaminsanahay in waajibaadka meel saaran dalka inaan gudan karno mar kasta insha allah waan gartay marka een maadaama wasaaradda gaashaandhigga aad ka maar qaataan howlgalka keliya waxaad ku sugaysaan marka amarka wasaaradda ha wixii amar guud ah waxaan ku xirnay anagu muxuaha wasaaradda gaashaandhigga iyo kaliska xoogga wixii oo aadayna dee busaxadgiiba ama falal oo dhib ku ah nabadgelyada aagaga aan mas-uul ka nahayna hadda tillaabadeeda degdeg baan ugu qaadayna ma garan
waan gartay een bartilmaameed ma jiraa oo al-shabaab hadda aad ku beegsanaysaan goobaha ay koonfur beed ay kaga sugan yihiin dee shabaab waxa weeye waa dad eeryaamo ah marna isku yimaada marna kala firdha laba saddex afar dad u socda wey markay dan leeyihiin oo ay rabaan meel inay ku duulaanna waa dad bil oo kale meel lagu ururiyo marka waa dhici kartaa in bartilmaameed gaara muxuu nooca yimi laakiin anugu waa halkaas iyo halkaas ku dhimaayo waan gartay ugu dambeyntii een taliya maxaad baaqaad u jeedinaysaa een saraakiishan cusub een labada bilood ee tababarka soo qaatay haatanna u diyaarsan inay howlgallo badan ay sameeyaan al-shabaabna ay ka saaraan qeybo badan oo ka mid ah koonfur galbeed soomaaliya kaga sugan yihiin baaqan aan u jeedinaya waxa weeye inay uga faa'iideeyaan tababarka ay soo qaateen dalka iyo dadka kana hortagaan falalka argagixiso ee muxuu ahay shabaab iyo cadow kasta oo dalka iyo dadka cadow ku ah isla markaasna ay u hogaansanaadaan amaawirta madaxdooda kuna duubnaadaan si wadajirka iyo kalsoonidana ay u fuliyaan waajibaad kasta oo la faro ku saabsan ka hortagga falalka cadowga nooc kasta uu yahay taliyaha qaybta lixaad ee ciidanka xoogga dalka jenaraal maxamed sheekh cabdulaahi oo ku magandheer xiiri waaye kaasaha oo faafaan ka bixinaya tababar maanta lagu soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka lixnaad oo tababar muddo laba bilaad socna uga socda magaalada baydhabo ee gobolka baha koonfur galbeed sheegana in ay dhowaan geli doonaan degano al-shabaab ay gadoomiyeen xulashaa walaasada ayaa dhegeysanaysaa reediyo caanaha la socotaan saaxiibyaal magaalada caasimada ee muqdisho waxaa maantay lagu qabtay munaasabad lagu duceynaya ardadii dhiganta jaamacadda blander ee waxyeelada kasoo gaartay qaraxi ex control afgooye ee ka dhacay labaatan iyo sideedii bishii disembar ee sanadkii tegay ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka qayb geliyey qodobada kooban iyo halkaas laga jeeshay waxaan dhammaanta laga madiysnaa in wax laga qabtay dhibaatada waddanka uu wajahaya oo ah dhanka amnixumada iyo dagaalka ku dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa khudbad ka jeeshay madashaasi wuxuuna sheegay in xilligan waxa ka dambeeya aan loo dulqaadan doonin dhibaatada al-shabaab ay ku hayaan dadka ku nool gobolka banaadir waxa weeye tacsi inaynu yacni u tacsiyayno dadkeennii dhintay waalidkood jaamacaddii iyo dadweynihii soomaaliyeed ee baxay intaba iyo guud ahaan dalkao dhan inaynu tacsiyayno waxaan isleeyahay dad baa geystay ficilkaas kuwa ficilkaa geystay orda soomaali ma aha hadday soomaali yihiin walaaladooda dhallinyarada ah ma ay xasuuqeen muslin ma aha diinta muslinku waa diin nabadeed oo naxariis leh ma aha waddaniyiin ma aha ama siyaasiyiin ma aha oo hadday siyaasad u socdaan ma ay laayeen dadweynaha aan waxba galabsan dadka kolkaasi ficilkaa geystay saddexdaa midna maaha waxay yihiin waa waxun oon ilaahay ka baryayno inuu inaga qabto waxaan rabaa ereyadii halka laga soo jeediyey dadkii soo jeediyey ama wasiiradii ha ahaadaan ama guddoomiyihii jaamacadda banaadire u horreeyey ha ahaado ama ha ahaado dakhtarkeenna guud ahaan waxay inoo sheegeen waxaan dhacay laba kun iyo sagaalkii baa ugu horreysay ma odhanayo waxaa ugu dambaysay tii siddeed iyo labaatankii dhacday maantadan waxaa lay leeyahay qarax baa dhacay laakiin wuxuu geystay ma hayn muddada intaa leeg xasuuqa kuwaa waday waxaan filayaa sidii uu sheegay wasiir ku-xigeenka boostadu waa kuwo inagu dhex jira maxaa daman idinka dhigay maxaa dulliga idin baday dareenkii maxaa la tegay sow maaha inaynu garanno kuwa dulliga qaba ee sidaa inoo xasuuqaya inay dhici karto inay innaga inagu dhex jiraan oy xaafadaheenna ku jiraan oo ay kolkaa yacni innagoon dareemaynin inay sidaa inoo xasuuqaan waxaa lagama maarmaan ah inaynu noqonno kuwo foojigan oo garan kara ilan waa bini aadmi wuxuu kolley waa bini aadmi xataa haddaanad aqoon u lahayn dareen waa dareemi kartaa qofka kula jooga waa dareemi karaysaa laakiin anigu hadda saddexdaa arrimoodan sheegay midna inayna dadkaasi ayn baan aaminsanahay oo maxaa kallifay maxaa keenay in arday shir ku jirta waa xadkaan ka hadlayaa waa kii hotel shamow ka dhacday oo qalinjabin u fadhida iyaga iyo intii waxaan aad iyo aada uga xumahay dadkii halkaa ku dhintay waxay ahaayeen dad qiimo sare u leh ummadda soomaaliyeed dhakhaatiir waaweyn baa ku jirtay oo ma aha kuwii maalintaa qalin jabinaye kuwa qalin jabiyey toddobaatan iyo siddeeddii waxaan filayaa dufli iyo wakhtigoodii wey ayaa ku jiray waxaa ku jiray kuwo tiro badan oo kolkaa maalintaa qalin jabinaya war kuwa halkaa intay tageen huteelkaa isku qarxiyey makaasaa soomaali ahaa makaasaa muslin ahaa makaasaa siyaasi ahaa oo wax raadinayay inuu siyaasad noqdo maya ma ahayn marka dadka ina laynayaa dad innaga ah ma aha laakiin mushkiladii waxay noqotay inaynaan dareenkaaba lahayn hal shay oon aada u diidanahay baa jira qabiil war wallaynaan dawlo ku noqonayn qabiil sababtuna waa maxay sababtu waxaa weeye qabiil dhaqan buu leeyahay ee afkaar siyaasadeed oo uu ku midaysan yahay male kolkaa waxa weeye ajnabi aan eheli noon ahayn oo afkaartaa wata ayaa yimid maantadan xogayaha guud ee aqalkan aan ka shaqeeyo ku-xigeenkiisii ayaa la yidhi wuu dhaawacan yahay waa wuu ku dhaawacmay maanta qaraxii dhacay oo digfar baa la geeyey hadda khudbo umaynaa niman umaa niman inaan khudbo halka ka jeediyo laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo ilaahay haynaga samirsiiyo afkaartii fiicnayda hadday wasiirada iyo guddoomiyaha iyo dhakhtarku soo jeediyeenna waa arrin dadka soomaaliyeed u taalla oo ay noqoto sidii qoysaska ay ka baxeen kuwii ay ku taamayeen ee muddada dheer bal waxa weeye waalidka soomaaliyeed ee ilmahooda wax baraya xaaladday wax ku bare ku bareen kolka aynu fiirino waa arrin aad iyo aada u adag dhaqaale ma jirin nabadgelya ma jirin yacni waxay u qoyskaasi ama waalidkaasi ay ku dhiiradaan oy hayeen ma jirto laakiin iimaankooda ayay in intay kaashadaan ayay carruurtooda wax barayeen kuwii ay sidaa kolkaa ugu soo dadaaleen kolka kuwa noocaasi intay yimaadaanun qarax isla hortaagayaan ay qarxinayaan waxa weeye waa tiiraanyo wey innaga oo isku duuban oo hal meel ka soo wada jeeda oo iskaashanna un baynu kaga adkaanayna waxaan leeyahay samiriyo iimaan samiriyo iimaan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan leeyahay jaamacadda banaadir waan u hambalyaynayaa waxaan leeyahay wax kale ma aha yacni haddee qaraxyadaas carruurtay soo waxbarayeen kolka sidaa loo laayo way moraal jab baa ku imanaya qofka oo jaamacaddiiba inuu iska xiro ayay imanaysa laakiin way ku mahadsan yihiin dhegumay dhigin way wadaan wayna wadi doonaan insha allaahuna waan ka guulaysan doonaa waxaa dalkeennuna wuxuu noqon doonaa dadaan ka baxno waxa aan ku jirno oo inagoo mida isku toosan aynu dawladdeenna dhisanno si fiican u dhisanno oo aynu ka baxno waxaan ku jirno aad iyo aad baad mahadsantihiin gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashe cabdulaahi ayuu kaasaha oo hadalkaas ka jeedinayay munaasabad loogu duceynayay arday ka badan labaatan oo waxyeelo ay kasoo gaartay qarxii sideed labaatankii bishii decembar ee sanadkii hore ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee magaalada caasimada ee muqdisho wasiirka xunka wasaaradda gaadiidka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa asna halkaasi ka hadlay wuxuuna sheegay in arrintaasi ay tahay dhibaato soo wada waajahay in arrintaasi ay tahay dhibaato soo wada wajahday shacabka soomaaliyeed islamarkaasna aysan jirin cid si gaara ay xanuujinayso shacabka soomaaliyeed ayuu ka dalbaday in lala shaqeeyo hayadaha ammaanka islamarkaasna arrintaasi waxbaan laska qabto waxbarashada wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dhammaan bahda waxbarashada ee jaamacadda banaadir hormuudkooda guddoomiyahooda iyo dhammaan bahda waxbarashada waalidiinta iyo ardayda ka soo qayb gashay iyo bahda saxaafadda marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdu salaam inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan isugu nimid inaan u tacsiyeyno walaalaheenna ku baxay qaraxii ka dhacay ex control inaan u duceyno waalidiintii iyo walaalihii ay ka baxeenna u qalbi qaboojinno inaan dhahno ilaahay ha u naxariisto iyaguna inuu ilaahay sabar iyo iimaan ka siiyo inaan la qaybsanno murugada ayaan maanta uga soo qayb galnay munaasabaddan waxaana leenahay ilaahay sabar iyo iimaan ha idinka siiyo bedel khayr qabana ilaahay ha idiin siiyo maxaa yeelay caruur lagu soo dadaalay wakhti la soo geliyey la sugayay midhahooda in la gurto waalidkii waayey yacnii waxay u baahan tahay inuu allo adeeg iyo samir iyo inuu kaashado islaamnimadeenna qadar walba iyo wax walboo dhacaya ilaahay ayaa noo sheegay qof walba oo muslin ah maalintuu dhalanayo maalintuu dhimanayo ilaahay ayaa noo sheegay waxa kaloo bini aadamka ay samaynayaan oo dhan waa qadar qof soo horumarin karta ma jirto idaa jaa ajaluha laa yastakhiruuna saacata walaa yastaqdimuun ilaahay ayaa inoo sheegay qof soo horumarin karta wakhtiga adiga aad dhiman lahayd wakhtigaas oo allah subxaana wa tacaala sheegay un baan dhimanaynaa waxaan kalena waa qadar oo bini aadamku ay samaynayaan marka qof kasta oo marka yaqiintaas aaminsan oo muslin ah waxaan aaminsanahay inuu yaqiintaas ku safrayo ee uusan wax walwal ah uusan ka qabaynin goormaad dhimanaysaa ama goormuu dhintay ama muxuu u dhintay inuusan ku walwalayn maxaa ilaahay yaa noo sheegay inuu dhimanayo qof walba laakiin waalidka ee mar walba ku fikerayo wiilkiisa ama gabadhiisa soo barbaariyey wax soo baray rabay inuu ku intifaacsado rabay inuu ku nasto duruufaha dalka ka jira awada annagoo og haddana e waayey waxaan leenahay ilaahay sabar ha kaa siiyo annagoo og sida ay sheegeen maamulka jaamacadda banaadir waalidiinta qaarkood carruurtooda sida ay wax ku baraan annagoo og oo hooyooyinkooda laga yaabo inay ama hooyada soo shaqaynaysay ama aabbaha shaqo aada u liidata oo laga yaabo cuntada iyo biilka iyo reerka inayna ku fillayn loo jaraayo wiilkaas ama gabadhaas in jaamacad looga saaro si berri loogu nasto marka waxaan kabayaa baaqii jaamacadda ay soo jeedisay oo ah in qoysaskaas loo gargaaro loo kaalmeeyo arday beddelkooda waxbarata oo iyagu waxbarashadoodu ka madax bannaan tahay loo ballanqaado la garab istaago si ay u soo baxaan kaalimihii ay banneeyeen wiilishii iyo gabdhihii ka baxay meeshaas si loo buuxiyo marka dhammaanteen waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadanno oo aan garab istaagno waalidiintii ay ka baxeen carruurtaas ee dhallinyarada ah oo mustaqbalka ifaaya ah oo dalkeenna iyo dadkeenna dhammaan ay anfici lahaayeen leannu haddii ay waxbaran lahaayeen ma anfici karayn keliya waalidkii iyo hooyadii iyo aabbihii keliya waxay anfici lahaayeen dhammaan ummadda soomaaliyeed ayay anfici lahaayeen intaas markaan dhaho dalkeenna waad ogtihi soddon sanaan soo joognay maalinba meel ayay soo joogtay maanta waa burburaysaa berri guriga waa dhisaynaa laakiin qofkii dhintay ma soo noqonayo si qofka dhintay uusan nooga dhimanin kan dhaawacmayn uusan nooga dhaawacamin magaalada muqdisho dadka jooga ama degan oo dhibaatada soomaaliya ay ku badan tahay oo ah sababta loola dagaalamayo ama loo dilayo ama loo qarxinayn ay tahay inay caasimaddii ummadda soomaaliyeed tahay haddii muqdisho ay hagaagtana in ummadda soomaaliyeed oo dhan ay hagaagayso sababtaas keliya inay tahay dembi kalo ay gashay aynan jirin ayaa waxaan rabaa shacbiga soomaaliyeed oo halkan jooga war inaan ka fikirno bahalka ama qofka wax qarxinaya ama dilaya ama ku dhuumanaya xaafadaada ama dariskaaga la wadaaga ciidamada amniga ka shaqaynaya si uusan noo waxyeelaynin ama dhibaatada uusan annaga uusan noo gaarsiin maxaa yeelay qof keligeed meel joogi karta ma leh waxaan aaminsanahay gaariga iyo qaraxa iyo dhibaatada iyo qof kastoo wax dilaya inuu qof ag taagan yahay marka haddaad qariso maanta aad ka fakarto berri adaan ka fakanayn walaalkaaga ka faka ama walaalkaaga ku dhimanaya ama waalidkaaga ku dhimanaya ama gabadhaada ku dhimanaysa marka haddaa isleedahay hasheegin adi maanta waa ku dhaaftee laakiin berri si unbay kuu qabsanaysaa marka aan gacmaha isqabsanno oo aan u midowno oo aan maxay ahayto meel uga soo wada jeesanno midnimadeennana ilaalino marka reer muqdishona way adkaysteen reer jaamacadda banaadirna adkaysiga kale waa usii dheeryahay iyo dulqaadka iyo samirka waxaan rajaynaha inayna niyadjibanin inayna ardayda niyadjabin inay macalimiinta niyadjabin waxaa aada u sii niyad yani xun oo aan leenahay inuu samir ay samir ay kaashadaan ardaydii fasalka ay la fadhiyeen oo subax walba ay la fadhiisan jireen la kaftami jireen la shaahi jireen waalidiinta iyo kuwaas waxba isma dhaamaan waa isku mid iyagana waxaan leenahay ilaahay samirha idinka siiyo marka intaas ayaan rabaa inaan kusoo koobo wakti badan ma jiro waa mahadsantihi cismaan cabdi dhaalo ayuu kaas ahaa waxuuse ku-xinka wasaarada gaadiidka badda ee dowladda federaalka oo qodbadaasi ka jeedinaya munaasabad lagu duceynayay qarax geystay khasare isku jira dhimashadii dhaawac oo si labaatanki bishii decembar sanadka hore ka dhacay isgoolka ex control afgooye ayna ku dhinteen arda badan oo dhigasa jaamacadda banaadir ee magaalada caasimadda muqdisho howlashada walaashada ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal radio codanaha howla socotaan waxna aadaya magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dini ayaa maanta magaalada garowe ee puntland ku qaabilay safiirka ee finland ee soomaaliya waxaana ka wada hadleen arrimo badan oo ku saabsan mashaariic horumareed xaaladaha ammaaniga waddanka iyo sidoo kale siyaasadda waddanka waxyaaba laga wada hadlay waxaa faahfaahin ka baxashay shir jiraanna si wada jira magaalada garowe ugu qabtay madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dini iyo safiirka ee finland ee soomaaliya bisha sideed janawari waxaan ugu soo booqday magaalada garowe safiirka finland iyo wafdi uu hogaaminayay oo runtii ku soo beegmay markii ugu horraysay inuu yimaado halka waxaan aada uga mahad celinayaa safarka uu noogu yimid dowladda fiinland oo dowlad saaxiib la ah dalka soomaaliya muddo dheer waxyaabo badan oo dhinaca horumarinta ee bulshada ee caafimaadka waxbarashada ugu horreeya caan ku ah waxyaabo badan ka soo qabatay haddana mashaariic wax ku oolah ka wada guud ahaan soomaaliya gaar ahaan puntland waxaan muddadii uu joogay oo runtii sidoo kalena uu ka qayb galay shir qurba joogta dalka fiinland ay kula hayeen magaalada garowe ee soomaaliya oo dhan runtii wuxuu ahaa kulan aada muhiim ah aan xog waraysi mashaariicda socotay horumarka dhinaca soomaaliya ka socda guud ahaan nabadda iyo xasiloonida iyo dhinaca horumarka dhaqaalaha intaba waxaan rajaynayaa kulankiisi inuu wax badan ku kordhin doono mashaariicdii horey uga socotay puntland oo aan rajaynayna inay noqoto mashaariic anfac u yeelata dadka reer puntland waxaan uga mahad celinaynaa fiinland iskarabtaagaas waana ku soo dhoweynaynaa umahadsantaas soo dhowo Thank you, Mr. President. It has been a great honor to visit uh, Garove for the first time today. Uh, and I think I'm, I'm very grateful for the good discussions we had about uh, developing further the cooperation, the good cooperation that we've already had since a very long time with
madaxweynaha puntland saciid cabdullahi hadin ayaa kaasi faahfaahin ka bixinayay kulankii maanta magaalada garowe ee caasimada puntland oo kula qaatay safiirka finland oo si wafdi badan hogaaminaya safar aan lasii shaacin maanta ku gaaray magaalada garowe ee xarunta maamarka puntland qayb ugu dambeyn barnaamijka soo garnaad kusoo dhawaataan xubintaad ku xisaabadneed ee kalamaan
ya kuwaana haba igu filan qaraabkooda kuwa haddii abati camal ububuubi beel waayo bam
anigu waxaan la yaabay dowladda iyo shabaabka waxa ka dhexeeya yaahu ambaroy dowladdu dadka meelay isugu keentaa shabaabkuna waa ku qarxiyaan ogoy ambaro afka suubsoy ololadaanu walkareeboy warkii weerta kulameema wallisashageeyo hay ma jaraana gabalka oo iida kaale arrinta waxa miyaa dadka ii soo hor anigana haw aan siiye intaa lagu huraahe sadar muuqda su'aal ka dhanaa la yidhi warnimayo aniga waxaan la yaabay mar kasta oo ay wax dhacaan dowladdu waxay tiraa shacabka waa inay shabaab iska celiyaan oo ay iska difaacaan marka shacabka waa masaakiin sacbooleeyahe aaway madaxdii loo xil saaray wariyodidiinhan horta golafaka jiran oo bulid baruuf leleeyo laakiin walayo kadigidaan shaab joogasaasin ogaadahe anigu dadkan xamar jooga iyo soomaaliya oo dhanba waxaan u sheegaa nimaan ilmihiisu joogin islaantii u aadin suuqa agoon u ahayn adeer ammaan ma sugee ogaada anu soomaaliyay mayba oo dardaar ee lan siinka furaan ay siinka horneey lan aradiis iyo owlaadiis aradheer jaysidii ilo emaanli kusiguba agli saliim en hayna lo'ay nimanku shubi dooniyow ku ceelgeyna horaa loo yidhi war waxaa la yidhi carruurtiinni iyo dhoofsan oo yurub ku dheelaysa dhallaan kale xaquuqdiis muddaad layla ku cunteene hooyadiis dharbaaxow waxaad adigu soo dheefto dhiiriga ha kaa bixisa waa dhuxula naareed aryaadhaha horeyba waa tii loo yidhi allahayow nin soo dhoofayoo lacag u soo dhoofay waxba iyousan lacag dhoofinayaa isaga dhoofsha warwar mahaysiine balaayada dhexaysa iyo amnindarada jirta ummadda waxaa uga daran beenta loo sheegayo aho horaa waxaa loo yidhi been fakata runi ma gaarto horaa waxaa loo yidhi been haddii la arkay dhimataa waxaa kaloo la yidhi been lagu quraacdana walloon lagu qadaynayn war waa lagu cashaynayaa warkaa naga dhexgelinayna dhegaysa qaraxii maanta seedka ka dhacay toban baabuuraa ku gubatay bajaaji badan waa ku gubteen ganacsi waa ku burburay dad badan waa ku dhintay dad badanna waa ku dhaawacmeen afayeenkii gobolka banaadirna wuxuu yidhi qaraxan wuxuu ahaa wax gaari loogu soo xiray qof ma ahayn qaraxyadii baabuurta lagu raraayay hadduu qarax weyn ahaan lahayna dhulkaa dilaaca lahaa uu yidhi arad waxaan idin weydiinaa qaraxyada baabuurta lagu dhajiyo qof kaligiis leema dili jirin oo iyada warnimayo anu waxaan la yaabanahay madaxda dawladdu markay jidka marayso ha naloo xirey yidhaahdaan dadkana ha nala ka fogeeyo si aysan waddadu cidhiiri nooga noqon hal sakin mid meel istaagayaahina kuma jiro marka siday ku aqbaleen in shacabka inta waddada lagu xirto meel la isugu keeno lagu qarxiyo hal meel lagu dhammeeyo waryaa afaaraha nabadii nooga ka bax warnimayow saxaafaddu markii ay tageen meesha uu qaraxa ka dhacay waxaa yimid talihii saldhigga waabarihii hurdo ka soo kacay ma soo kici lahayn aroo ee qaraxa dhawaaqiisa laysku soo kacay wejiga sooma dhaqan miya kollayba iskuma toosnayna warkayga dhegayso war heedhayna iskuma aadaadaniya waryaal meesha ka leehda moo yidhi shaqo waxuu ka bilaabay kaamirooyinka hala jejebiyo weriyaasha hala cayriyo qof wax sawirana lama arki karo teleefano badanna waa aruursaday rag iska dha alla ilaahay wax waa qabtay war teleefoonadii waryaashuu ka aruursaday ma cabdirashiday uu geystay ama waa soo celi arooda waxaan idiin weydiiyey kaas ilmihii garaadada lagu taxayoo bac ka siil dhahay maas ka mid yahay warnimayo wiilkaanu aad ma laha sababtoo ah taliyihii booliska ayaa dhib kasta oo shacabka loo geysta ha sheegin kula magac baxay wiilkaan ha sawirin la yidhaahdana asagaa soo dirsaday war wiilkaan mooshinaa la yidhaah waana bax kasii taliya booliska ma hoostago war ma xildhibaan uu ahaan jiray war harqaan uu bara jiray afaarihiisa ka bax dira talowhumadiisa nin sheegtiin oo taladiisu humaadase warnimayo waxaan ku riyooday qaraxaas maanta baabuura lagu soo dhejiya afhayeenku yidhi in haddana la dhihi doono gantaal iiraanka soo qaldamay ayuu ahaa ar addiiyo gadoonkaan oo kale ii dhimnaa goormaa tiriyoodana qaraxiiba saacad iraan ka soo wareegtaye cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer dawada lama gaarayo geed dheer bay saaran tahay miyaad uga jeedaan
war haanhaaniisan qoradaasaan ulangi olodka dhuuriyaw kaniini malaariyan qoro jareen war ma ahana dawga aada boorame kuma geeyo daafeed weeye warwar ma haysiine maanta waxaa tacsidooda la soo gebagabaynayey lix iyo toban arday oo jaamacadda banaadir uga dhimatay qarax iyo kas kontarool brofesor bidayna wuxuu yidhi annaga iyo waalidiintaba dhibaataana haysata mar kasta waxaan ku tiri tacabeelno ayaa si fudud oo micno lahayn loo baabi'iyaa aryaada ardadaasaan ku soo xusuusnaye nin shabaab ahaa beriga gabiye ardadii tacsidoodiiyo tiiraan yaanu ku gaadnee toolmoonaa nabarkaas ow yidhi allow yaa kaas tunka ka bireeya cadowsana ambaroy dhaqankaas iyo dadkoo la birayha iyo kaan ku ogayna adna shimaad bilowday aryaada waxaa kaloo la yidhi geesiyaasha facebookga iyo ciidamada waarso oo sooshiyaal miidiyaha loogu geli waayey qurbajoogta dhiilaysan iyo howlwadaniyiinta iyo macalkumaanta hoos fadhida gudaha yuutubka amisoomna lagu biiriyiyo kolonyo gaadiida iyo koox fannaaniinah oo heesaha u qaada intaas iyo jawaan iyo dhagxaan laamiyada daadsan muqdishoy dhammaantood rabaan inay difaacaane qaraxyadu xaggay soo maraan yaable ama kaag yaa oghe waa su'aal daaweyne dalkayaa iska leh waa su'aal daaweyne qaraxayaa iska leh warnimayow dalka dadkii lahaa hadday joogaan waa difaaco lahaayeen anigu dadkii dalkaan lahaay ma arko minay joogaanna damiirkiyaa ka dhintee waxaan dhihi lahay how beri gaashow buugaa dhacde bulshada maa la baabaa'a beri gaashow buugaa dhacde bulshada maa la baabaa'a yaahu warnamiyow lankii dheerey geeljiragahay imid dheeri la eraayi yafaryan qoraal ha iindiri kurii kokoshe oo fogaan eeg la eraayi ya su'aal ha iindhiibikii waana kalamaan iin su'aaloo arikii dhara haguun sayidka kadhi'i beledka wiinagowu jagboontiyaal badanna kiyaalan ciidan badanna rooga dhara ha sayidka kadhaladay masjeeba meelahka deeri warsoykii kalamaan mugow kalamaan weydiiha taliya ha sheegin ma warsado markuu kalamaan weydiihaayo taliya ima khusaya mu warsado war markuu kalamaan weydiinayo taliya ana amri mu weydiiye war markuu kalamaan weydiinayo taliya shub shabaabkii fakadhay muu weydiiyo maandhoya waxaan idiin sheegaa axmed waran leh inuu su'aashaasoo kalena weydiiye maba ahaynba sawkii yidhi ma aha ninkii laba dhal yeesha midkood waa daayacaya arooda war ma haysiine dowladda iiraan waxay tidhi xali maraykanka waxaan ka dilnay siddeetan iyo siddeed askari maraykankana waxaa sidhi warkaas mar dhowaan jawaab ka bixinaynaa marka waxaan u malaynaa soomaaliya in layskala tegi doono ilaahu colkaanya col u bixiyaan maqli jiray ilaahay tan meel kale ha nooga raro war madaxweyne urdugan wuxuu yidhi trump waxaan teleefon kula hadlay afar saac ka hor intaan la dilin qaasim suleymaani waxbana ima uusan sheegin haddana waxaa layleeyaha xasarada bariga dhexe dhexdhexaadinteeda qayb ka noqo nin kibre iyo nin kaleetana ma dhexdhexaadinayo waana hubaa inay iiraan argudanayso war iiraan waxay u dhaaratay waddamada bariga dhexe oo maraykanka xulufada la'eh ilaahu waysa annaga nagu kihin arro annakaba waxaan naha xulufada bariga afrikada arro war calaa kulli xaal ilaa hadda waxaa la isku haystaa dahraan iyo washington maaha waa baqdaad iyo ciraaq war madawiinadii wagooyin kuulilanki dhafooran yiirnaay magaajaina joomkiin jangalalaw leeraay maraykanka gantaala ka faniineha ka dhumile agdaymaha ka dhiwaanina jibaab ulus haanwiin ah haw kasiyokii eebaago hantimaday isaaq sheegi jira hawada ku jirtaa la yiriye ilaahow nagu shartir warwar ma haysiin anigay taanan haystaaye galmudug arrinteeda xaggee maraysaa naga tag mugi geel loo heeso adiguna goronyawow heesi jirtee war arrinta galmudug waxay maraysaa xagga gebi xaggana gebi gudcur daaha soo rogay war anaga bariga dhexa gobollada dhexa noo ah oo waxa muqdisho ka socda ma ilowsan tahay war muqdisho waa qudusee bariga dhexe ma aha war muqdisho gaybsantina miyaw waqooyiga kuuriya iyoonay garahleen aan gaybsanta aryaadhaha war ma haysiina xildhibaankaduudiya ku dhacay aa dowladda codsi u jeediyey wuxuuna dowladda weydiiyey cudurkan in la baaro maha ou ka yimid war xildhibaankaas walba ka galdana ka aali sababtoo eh udur wiino kunkunlanka dhimadaa muqdishiyaale urumbiyaase dowladdu xanuuna badan aan qabno wax ka hadlaya ma aanan arag ilaaw xildhibaanada waxaan qabna ay nala qabaan waa ka hadli lahaayeene arooda haddaa wakhtigii dhammaataha guddiga doorashada waxay dhaheen xildhibaanaa kismaayo lagu dooranaa jaanis sagaal bilood oo haystaa ka faa'iidaysto yaa mugay heer iyo fardaal kala dhaceen waaye war waa xildhibaankii wasiir ku-xigeenka shaqada shaqaale oo qarax ku dhintay kursigiisu waaye war qarax kuma dhimana weerarkii wasaaradda shaqadii shaqaalaha lagu qaadu ku dhintay dhagata qarax iyo xabad miyaad kala jeceshaa geeriyo waa isku mid war idinka qarax idin dhinta maxaa idin daba dhigay magaalada nabadda ka jirta maa ka sheekaysiin araada dadka xumaanta keliya arkaana istaadiya muqdisho si loo dhisma arkaayi miya barakay dariska la ahay miyaad aheed xageed u maraysaahe war niman yaho warkaan sidii banaan badan joojiya war maysiin warsaday kaamirayaalkii jidadhalikiri waana aryaadhaha kaamirooyinka ayaan dhawaa jidadka lagu xidhaayay dadkan wax qarxihaya ma arkaayaan miya mucaaradkay arkaana qarax maxay ku falayaan araa wili shaqa ma bilaabina gacalkaas ka boobinaa idin leh waa adab darantiine shaqa kale in dhimina waa kaamirooyin one timeisa war one time is my one day way warya wir warya wir wir wir
fariintaas iyo xubintii ka horeysay kalamaan waxay gabagabahayeen barnaamijka caaw soo saaray halkaan uga timinaya anigoo xasana saaxiibka cumar axmed ibraahim saxafiran farsamaynayay intaana ka bixin saaxiibyal haddaanan fiirino gudoomiyaha gobolka hiiraandir ahna duqa magaalada caasimadaha muqdisho iyo gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka xalimo ismaaciil xalimayari ayaa ka wada hadlay sida loogu diyaar garoobila arrimaha doorashooyinka soo socda ee dalka iyo qaabka loo qabanayo doorashooyinka la filaya in dalka ka dhacan kulankan ka dhacay xarunta guddiga doorashooyinka madaxa banaan ay ku leeyihiin magaalada caasimadaha muqdisho taasoo ku tala madaxtooyada qaranka ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir arrintaas laga wada hadlay gobolka banaadir guddoomiyihiisa uu ballan qaaday inuu la shaqayn doono guddiga doorashooyinka qaranka isagoo sidoo kale u mahad celiyay gudoomiyaha guddiga madaxa baran ee doorashooyinka qaranka dadaalka ugu jirtay si loo dhisi lahaa sida loo qaban lahaa doorashooyin madaxa baran oo xar ah oo cid kasta ay ka qayb qaataan barnaamijka intaas waxaa ku dhageytan intaan barnaamijka dib ugu kulman doono habeen wanaagsan saaxiib yaala waxaan kaga tegay heestii balagow barnaamijkaada ballan qaaday nabaday
Lord, I see the bar, lay the sideebaa dhaqso loogu kala gartaa sideebaa dhaqso loogu kala gartaa
eeliga u diido didibada u adkeeya eeliga u diido didibada u adkeeya
iyo kii dhankiisa duniyee dhexdeena udhuumanaya maadhow wajiila maadhunkaan qurquriya maadhii ku naaxaa yogii dhexdeena dubiyee dhexdeena udhuumanaya waa dhowr wajiila waa dhunkaan qurquriya maadhii ku naxaa
ay dhimashadiisu noloshiisa dhaanto ay dhimashadiisu noloshiisa dhaanto